bismillahi raxmaan raxiim mudaharaadka waxaan ugu baaqay bulshada horta deegaanka degan magaalada caasimadda hargeysa waxaanan ugu talagalay oo runtii soo jiitay indhahayga amba dareenkayga dhibaatada ka jirta deegaanka iyo waxqabad la-aanta golaha deegaanka hadda ay wadaan iyo inamada dhalinyarada yaryar ee la keenay oo aan shaqadaba garanahayn iyagu taa darteed baa waxaan u sameeyey markii aan la hadlay ay dhaga u yeelan waayeen in ay dadweynuhu masiirkooda iyagu ka turjumaan masiirkooda ka turjumaan baan ugu baaqay mudaharaadka waan u taagan yahay oo waa ishii taagan sidaan horeba u sheegeen dadweynaha ugu soo bandhigayna waxa weeye wasaaradda arrimaha guduhu waxay tidhi howlo badan baa nagu xeeran intaynu ka wada hadlano dib noogu yaradhi waan gartay marka mudaharaadku haddaad igu yar noqoto dabcan ujeedadiisu maxaa lagu saxayaa
mudaharaadka waxa lagu samaynayo waa saxitaan horta mudaharaadku waxa weeyaan marka dadka la dhegaysan waayo shacbiyadda la dhegaysan waayo codkoodu meel la gaari waayo waa inay ficil ku muujiyaan ficilkii baanu ka mid yahay mudaharaadku marka golaha deegaanka adigu waad la kulantay oo waad kala hadashay dhibaatooyinka jira ee u baahan saa tilmaantay in la saxo ha waan ka wada hadalay laakiin waxaad moodaa golaha deegaanka ee hadda meesha fadhiyaa horta xafiis keliya ma fadhiistaan marka xigta cid aad la hadashaba garan maysid see u kala sarreeyaan garan maysid maayarka iyo maayar ku-xigeenka waa la sheegay laakiin wixii kale mee meel meel ay joogaan iyo si ay yihiin waxaad moodaa in ay dadkaba ciyaarsiinayaan dhibaatada ugu weyn ee boqor adiga kuu muuqatay ee aad u adkaysan kari weyday ee gaadhay heer inaad tiraado mudaharaad ha lagu sameeyo maxay tahay kuu soo baxday waxaa ii soo baxay qashinkii magaalada hargeysa iyadoo xilli roobaadkii tahay oo caafimaad darro xoog xoog xoog isagoo dadku marka horeba iska tamar daraa ay taallo iyada oo aad moodo dhakhaatiirta waddanka ka jirta xataa iyaga laftarkoodu inaanay dadka na uga naxariisanahayn caafimaad darrada kasoo socota qashinkaa buux dhaafay ee magaalada yaalla ee cidi ka qaadi weyday waa kow waxay soo jiisay buu ka mid ahaa ee igu kalifay inaan dad bulshada tuso waxa kaloo soo raaca waddooyinkii magaalada oo iyaguna aad moodo inay xabaala yihiin oo xabaalo aad moodo gudahooda markaad maraysa ay dhaamaan baadiyuhu waxaa kaloo igu kalifay runtii oo iyada laftigeedu isoo jidato idamaqday canshuurta laga qaadayo dadkoon meel laba sal ku lahayn baarlamaanku mu ansixin dowladda dhexe ma oga dadweynuhu ma oga wixii la doonaa layska odhanaya boqol kiiba boqol bay kordhiyeen cid allaala cid ay mandate ka haystaan lacagtaasina ayana jirin waxyaabaha runtii aan taataaban kara hadda igu kalifay bay ka mid yihiin dabcan qodobada way kala miisaan weeyihiin sidaad u tilmaamayso hadday nadaafadii tahay oo nolosha ay ku xidhan tahay cashuurta oo iyadana taabanaysa quuta daruurigii dadka waddooyinka ah oo aa meeshii la marayay markii aad u tagtay dabcan jawaab ilaa hadda aad ku qanacday miyaad meednaba ka helin golihii deegaanka mar haddae la kulanta u tagtay waxaaban isku dayaba inaan wakti siiyo fiican aniga oo aan muraad kala lahayn waxa weye horta xafiiskoodaba ma geli kartid haddiiba ay dhacdo inaad dhaafto askarta oo xafiiskoodaba gashana mushkiladda jirtaa waxa weeyaan protocolba ma laho saddex boqol oo qoftaa taagan marka si wax loogu sheega iyo si ay wax dhegaystaan iyaga laftigoodaaba horta cadilanba marka runtii mana ka sugayo oo wax dambe aan ka sugaya ma jiraan mana kumana munaasib kumana aha golahan deegaanka ay dadku doorteen oo marka hore caadifad ku doorteen marka weli bulshada waan ugu baaqayaa inay stambay ahaadaan ilaa iyo inta ama wax laga bedelayo ama dadka dadweynaha lala hadlayo ee garawshiyo la siinaayo boqor cid kale oo dabcan arrinta sidaadoo kale ay u damaqday oo kula wada oo aad isla rogrogteen miyay jirtaa ha way jiraan dad badan baa jira oo aqoon-yahanadaa jira oo dad badan oo dhaqanka ah baa jira oo waxaa jira dadyow fara badan oo caafimaad qaba oo arkaya dhibka taagan baa jira
marka dhammaantiin waxaad isku isla afkarateen in loo baahan yahay in mudaharaad lagu muujiyo cabashada iyo dhibaatada jirta ha waan isla garanay waanaan isla qaadanay mandate-kana waa nagii samaynay laakiin duruuftana horta mid kaasunbuu ahaa ee waa diyaar dadkina waa diyaar annagaa horkacano dadka maaha dad iska soconaya maaha annagaa horkacano hormood ka ah laakiin inta badan wasaaradda arrimaha gudaha ama laamaha ammaanka inta badan waxay tilmaamaan waxay yidhahdaan mudaharaadkiyo lama awoodi karo dadka in la kontrolo lama hayo ari wixii laga hortegi lahaa hadday rabshada bilaabmaan bal taa ma ka yabaara degteen in aadmu khasaara ka yimaado haddii mudaharaad la sameyo taa ma ka fikirteen waxyaabahan ka wada hadlanabay ka mid tahay oo waxaan doonaya inay nagala qayb qaataan iyaga laftigooda oo ay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay dadka iyagu dhinac socdaan oo shaqadooda iyaga laftigooda shaqadoodii tahay haddii aanay la mid ahayn iyaga
waxaan u malaynaya waa markii ugu horreysay mudaharaad noocan oo kale ah lagaga hor yimaado golayaashii deegaankii soo maray hargeysa inta ogaalkayga ah sidaa ma tahay haddii ay tahay maxaa isleeda ugu soo kordhin doonaa
wallahi waxaan isleeyahay waa la dhegaysan doonaa oo dareenka dadka marka la arko waxaanu doonaynaa inay dawladda dhexe lafteedu soo farageliso waxaanu doonaynaa inay ammaanka iyagu sugto waxaanu doonaynaa shucuurka dadka in la dareemo haddii laga hor yimaado taasi ay dhacdo in laga hor yimaado waxay kelifasaa inaanu qaadano issue kale annagu oo markaanu ka baaraantegno inu rogrogno waxa kale aanu isdhaahno munaasib bay ku tahay baanu ku dhaqaaqi doonaa haddii alla idmo waxaa la isweydiinayaa boqoraad miyaa diray tolay oo yiri mudaharaadkan abaabu damiirkayga ay diraader aniga markaan kuu sheega taa damiirkayga ay diray damiirkaygaa ii sheegay inay xumaani taallo meesha damiirkaygaa ii sheegay inaan bulshadayda u hadli karo damiirkaygaa ii sheegay inaan caafimaad qabo wax caafimaad qaba aan u sheegi karo damiirkaygaa ii sheegoo idiray oo igu yidhi waxaana wax dadku ay kusii dhaqmi karayaan maaha marka damiirkaygaan ka turjumayaa damiirkaygaana idiray inta ila damiirkaana waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin hawsheenana aan qabsanno waana hawl inoo taalo waa hawl maalmeed noo yaala waanu soconayaa xataa bulshada kama aamusayo waan wadayaa ilaa aan meel saarayo dabcan adigu waxaad ka mid tahay madax dhaqameedkii madax dhaqameedkuna waa dabcan madaxileedood bulshadana wuxuu uqaabilsan yahay dabcan qaybo kala gedsan oo xaggee nabadgelya tahay isku xirkii bulshada hadday tahay ma laga yaabaa mudaharaadkani inuu dadka iyo dawladdii deegaanka sii kala fogeeyo oo cadaawad ay ka dhalato
dadku way arkayaan waxa xun iyo wax xasan way garanayaan haddii wuxa uu yahay waxa uu bulshada wada quseeya cidda waxa kala gelinaysa ama si kale u turjumaysaa dee waa la arki doonaa bulshadu way arkaysaa ilaan caqliba loo dad bila caqliba maahe waxa weeyaan bulshadu iyada ayay khusaysaa waxan waana waxay u doorteen waana waxay doonayeen in la saxo haddiiba ay noqoto in jaha kale la mariyo oo laga hor yimaado bulshadu way caafimaad qabtaa waanay arkaysaa qabiilla kuma salaysna cidna kuma salaysna cid gaarana lama taarget garaynayo waxa weeyaan waxaa arka qashinkaa buuxa wadooyinkaa ay arkayaan canshuurtaa kheyral caadiga ah ee lagu soo rogay een waxna loogu qaban ahayn hadday noqoto in canshuurta laga qaahaba lagaba qaado haddii la tusi lahaa ama wadadii oo loo sameeyey ama la tusi lahaa qashankii oo laga gurayo dadka waxoogaa waabay isweydiin lahaayeen war mar aninka mudaharaadka ku baaqaya ujeedo kale u leeyahay waabay is odhan kari lahaayeen laakiin waxa weeye iyagiiba wada ciilan oo yaaban oo cid allaala cid ay kala hadlaanna garan la markaa dhawaaqaygana hadda wuxuu noqday nafis weyn ayuu bulshadii u taray idinka qolada saxaafadda iyo cid kasta oo muwaadiniin oo u daraynaysana waxaan kula talinayaa inay nagala qayb qaataan qolada wanaag farista iyo xumaan reebista waan u sheegay iyagoo waxa weeyaan meeshii ugu habboonayd ee ay wacdiga u baahnayd ee ay iyaga laftirkooda waxtarka u ahaan lahayd inay galaan xarunta golaha deegaanka hargeysa oo ay bulshada u sheegaan waxay soo arkaan horena waan ugu baaqay iminkana waan ku celinayaa waxaa jira in dawlad sibay u wada shaqaysa isku xidhan tahay wasaara wasaaradda arrimaha guduhu inta badan golayaasha deegaanka gacan weyn bay ku leedahay intaanay mudaharaadba gaadhin wasaaradda arrimaha gudaha marka hore ma u gudbiseen dee dacwada ah nimankan hoosa ha loo eego waxay qabanayaan iyo xaaladooda waa annagan ka wada hadalla oo waxay igu yidhaahdeen weliba wasiirka markaan iska aragnay aan iskaga nimaada bu yidhi hawshaa waa ka wada hadlanaaye
magaalada hargeysa ay boqor way ballaaran tahay oo waa waa imika aad bay u fitay waxaa la qiyaasay inay hal milyan iyo in ka badan oo qof ay ku nool yihiin sidee dadka aad u wada gaari karaysaa ama dadku ay uga wada qayb gaaran qaadan karayaan mudaharaadka aad ku baqday in case hadduu dhacaba dadka waa isku wada dan afarteeda xaafad afarteeda koonee magaaladu waa magaalo isku mid ee magaalo qaysan maaha horta xaafadda kama hadlayo meel yaroo gooniyana kama hadlayo waxaan ka hadlayaa deegaanka magaalada hargeysa qashinkuna waa wada yaalla wadooyinkuna waa wada burbursan yihiin cashuurtana waa lagu wada kordhiyey cid kalena uma tagaane halka yaray u tagaan waa meesha yare ay subaxii iskugu tagaan marka qof waliba isagoo cadhaysan oo dhiigu ku karay ayuunbu labiyo tobanka soo hulleelaa waxaaba ka baqaabaa dadka yani dhibaatada ka imanaysa inuu dhulkuba la go-a dadkan wata laakiin sidaan ujeeda waxay magaalada maadaamay ballaaran tahay abaabulkeeda haddii inka hadhow tolo laydin ogolaado mudaharaadka sidee loo abaabulayaa ma ko kooxa iyo dad kula shaqeeya samaynaysa balse dadka saa la isku dibaridayaa dadka waan isku wada xidhanay network baa jira laga wada xidhiidha imaka oo isku xidha dadka bulshada time time buu wuxuu wada dhacayaa maaha wax loo yeeryeerayo iyo xaafad loo orordayiyo waxaa maaha waxa weeya wakti baa loo sheegayaa goobaha la yskugu imanayana waa la caddaynayaa dabeetna halkaasaa la yskugu imanaya qolo xaafad waliba halkaasay ka keenaysaa abaabulkeeda iyadoo salmiya oo aan ceeb iyo dhibaato iyo cay iyo qas midnaba aan samaynahayn
way ugu dambayntii goorma ayaad wasaaradda arrimaha gudaha kala dhammaanaysaan oo oo leedahay go-aan meelmar oo aad idinkuna hawshiin aad ku dhaqaaqdaan ama go-aan kale uu soo baxay bal goormaa laydin qabtay walahi anigu de on time stanbay baan ahay laakiin waxa weeyaan waxaad moodaa inay wasaaraddu hawl weyn hayso wasiirku waxaa laygu lahaa wuxuu qabanayaa etoobiya inuu tegayo kalaba ma huba hadda iyaga ayun baanu ka warsuganaa go-aanka markaanu ka hela iyaga wixii nooga soo baxa wasaaradda arrimaha gudaha iyada laftigeeda ila waxba anagu gooniya ma wadane bulshada waan usoo bandhiganaa go-aanka kale la qaadanayana bulshadaanu ka wada tashan doonaa haddii alla idmo gunaanadka maxaad is leedahay haddiiba mudaharaadka aad ku guulaysataan wuu soo kordhin doonaa wuxuu soo kordhinayaa wax fara badan wuxuu soo kordhinayaa in wadooyinka laga sameeyo dadka oo magaaladu ay magaalo caasimada u eekaato wuxuu soo kordhinayaa cashuurtan dee aan macnaha lahayn ee jeebka lagu shubanayo inay meel u gasho dadku u muuqata iyaga wuxuu soo kordhinayaa in ay ummaddu masiirkeeda ay barato oo waxay xaqa u leedahay ay sheegan karto oo dabeetana waxay ku sheegan kartaa imakaba waxa weeyaan gacantooday ku keeneen imakaba kuwan waxay ku keenayaan imakana gacantooda waxay ku keenayaan shucuurkooda marka waxaan rajaynayaa in ay si wanaagsan oo salmiya oo nabad qabta ay u dhici doono mudaharaadku waan rajaynayaa haddii ka hor ay la yimaadaan wax caafimaad qabo oo bulshada ay qanciyaan bulshadaan kala mid ahay anigu markaa hadday qancin waayaan ama ay doonaan inay cid soo kiraystaan ama ay doonaan in iyagu ay weji kale u sameeyaan iyagay kaga xumaan doontaa taasi marka waxaan rajaynayaa inay midho wanaagsan ka soo bixi doonaan